Faarax Sheekh Cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in isbedel ballaaran oo dhanka waxbarashada ah sanadkani laga sameeyay guud ahaan dalka waxa uu tilmaamay in ku dhowaad toban boqolkiiba ay waxbarashada u dareereen carruurta waxbarashada bannaanka ka joogay sanadkan sii dhammaanaya ee labaatan labaatan iyo afar waxa uu dhanka kale wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya uu tilmaamay in muddada labada sano ah ee soo socota tirada waxbarashada ardayda la gaarsiin doono ilaa iyo konton boqolkiiba isla markaasina diiradda la saari doono sidii waxbarasho ay u heli lahaayeen ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed ee ku nool geeyiga Soomaalida waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan aan taabto oo aan isleeyahay ee, in badanna waa la sheegay laakiin haddana inaan mar kasta ku soo celinno oo aan isu sheegnay inay muhiim tahay midda koowaad waxaa weeye inaan isku dayno inaan mar kasta soo yarayno tirada bannaanka ka joogta waxbarashada oo malaayiin ah runtii waa khasaaro aada iyo aada u weyn ee, in intaasoo milyan oo caruurteenna ah ay bannaanka waxbarashada ka joogaan waa samayn karnaa waa yeeli karnaa haddii aan ka wada shaqayno dhammaanteen in ilmaheenna waxbarasho ay helaan labadii sane lasoo dhaafay waxaa korodhay in ka badan boqolkiiba toban intii iskuulka ku jirtay waxaana ka shaqaynaynaa shaqada noogu muhiimsanna ay tahay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo bahwadaagta waxbarashada ay u arkaan inay tahay waxyaabaha hortabinta leh in ilmaha ka maqan iskuullada iskuulla la soo geliyo waxaan aada uga shaqaynaynaa oo aan rabnaa hortiinna inaan ka ballan qaadno in labada sane soo socoto gudahood haddii ilaahay yidhaahdo inaan xoog iyo awood badan gelinno sidii ilmaha loo yarayn lahaa bannaanka iskuulka ka jooga san konton boqolka usoo gaarsiin lahayn meesha hadda aynu ka joogno soddon iyo saddex boqolkii aynu ka joogno ma aha keliya howl wasaaradda waxbarashada keliya u taallo laakiin waa hawl u taalla bulshada oo dhan waana hawl u taalla bahda waxbarashada qof kasta oo ka qayb qaadan karana siyaabo kala duwan oo badan ayaa looga qayb qaadan karaa mid waa middaas caalamku waxa uu hiigsanayaa laba kun iyo soddonka waxaa la yidhaha sustainable development goals oo ah yacni goolalka ama yoolalka xalka waara ee lagu gaari karayo marka waxaa la doonayaa s d g four meeshaa marka la gaaraya in la helo in qof kasta oo bini aadama oo adduunyada ku nool uu helo waxbarasho munaasab ku ah oo u qalanta waxa uu doonayo inuu barto annagu marka waxay tahay orodka aan ku jirno iyo xawaaraha aan ku soconno ee laba kun iyo soddon lagu gaarayo halkeen gaarsiin karna waxay la tahay ballanqaad ayaan samaynay haddana waxa uu ku jiraa ballanqaadkaas n t b-ga ee national transformation planka ayuu ku jiraa meeshaa marka la gaarayo boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay iskuulka noogu jirto oo waxa naga maqan oon raadinayna ay noqoto tiro yar oo haddii aynu dabagalla sannadaha ku xiga haddii ilaahay yidhaahdo ay suuragal tahay inaan inaan go'doominno jahliga iyo aqoon darrada inaynu go'doominno ayaynu ku dadaali doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo
wax ka bedel ballaaran ayaa lagu sameeyey nidaamka waxbarashada dalka waxaana wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ay muddooyinkii dambeba tayanaysay macallimiinta iyo tirada ardayda ee wax ka barata guud ahaan goobaha waxbarashada dalka ku yaala